ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka goofgaduud ee gobolka baay oo dhowaan un ay ciidanka halkaasi ka soo baxeen al-shabaabna ay qabsadeen warbixinta waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ayaa maanta dib ugu laabtay oo la wareegay gacankuhaynta deegaanka goofgaduud oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kowda bishan ayay kooxda al-shabaab la wareegeen deegaanka goofgaduud kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed ay isaga soo baxeen halkaasi hase yeeshee laba iyo toban maalin kadib maanta ayay dib ugu laabteen deegaanka goofgaduud oo kooxda al-shabaab ay isaga huleeleen guddoomiyaha goofgaduud buuray cabdiraxmaan nuur isaaq waana khadka telefoonka kula xidhiiray isagoo ku sugan goofgaduud ayaan weydiiyey xaaladda deegaanka goofgaduud waykii lagu wareegnay h raabti markii sidhisahayti ciidamada hooga dalka soomaaliya iyo ku koonfur galbeed boolisti iyo daraawiishta iyo markii sidhisahayti lagu wareegnay ciidamada hooga dalka soomaaliya iyo lixdamaad gutun siidad hadda magaalada ammaankeeda waa sugan yahay wax iska caabin ah maya maya maya maya maya arada hooyo hata dhibaateeyo hata ninjeyshadeeno masaayna kaogno kula kulno madnaa kollay magaalada kollay maanja suguni marka sidhisahay kala wareegni kolleyba hadda kolley ciidamada hadda gofgaduud qaar baa joogo qaarna idagoo inuunka dabaseeno fadahayn oo baleer ini hata meeli alla meeliyo roogaan inuunka dabaseeno sida oo hiiran oo kale galgaduud oo kale ini alla meeli alla meeliyo roogaanka dabaseeno ta dhaydhayte idagoo ilaa ninka dabasenoon baahagna deegaanka goofgaduud wuxuu fadhiisan u yahay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay barqanimadii saakay inay galeen deegaanka goofgaduud iyagoo aan wax iska caabina kala kulmin kooxda al-shabaab goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey ciidamo fara badan oo gaadiidka dagaalka wata inay gaareen maanta deegaanka goofgaduud islamarkaana xerada ay deganaayeen oo al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen ay ka bilaabeen baaritaano ku aadan inay kooxda al-shabaab halkaasi ay ku aaseen miinooyin dhanka kooxda al-shabaab weli kama aysan hadlin ka bixitaanka goofgaduud balse kooxda al-shabaab ayaa weli waxa ay gacanta ku hayaan deegaanka daynuunay oo qiyaastii siddeed iyo toban kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo